فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah soo dhowaada dhegaystayaal qodobada dhuuxa caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegay in beri la soomayo warka ka soo baxay maktabka ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal dagaalkii sabiid lagula wareegay iyo muuqaal kale oo maanta laga soo duubay masaajida cali guduud kaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta xog ayaan idinka siin doonnaa barnaamijka waxaad kalood ku dhegaysan doontaan jawaabo kala duwan oo laga bixiyey warqad uu xasan sheekh u diray maraykanka kuna sheegay inuu siinayo barabara bilidoogle iyo boosaaso xog ayaan idinsoo gudbinaynaa dhuuxa wareysiyada waxaad kalood ku maqli doontaan xubinta soomka iyo caafimaadka فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa war ka soo baxay maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaan cali cabdulaahi ayaan soo dhowaynayaa war ka soo baxay maktabka qadaha ayaa lagu yidhi kadib baaritaan dheer oo uu maktabka qadaha xarakada shabaabulmujaahidiin ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lama helin qof arkay bisha shawaal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidaas darteed wuxuu maktabka qadaha ee xarakada shabaabulmujaahidiin go'aamiyey in maalinta axadda ee beri ah la dhammaystirayo bisha ramadaan maalinta ciidana ay tahay isniinta nagu soo aadan oo ah kowda shawaal kun afar boqol afartan iyo lix ciidulfidril mubaarak فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa alkataa'ib al akhbaariya ayaa soo saartay laba muuqaal oo midkood uu yahay dagaalkii sabiid maxamed daahir ayaa soo daawaday
kanaalka alkataib ayaa goordhow baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka sabiid oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose filimka oo soconaya ku dhowaad toddoba daqiiqo ayaa si faahfaahsan u sharaxaya dagaalka ka dhacay deegaanka sabiid halkaas oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda magaaladana lagala wareegay xilliga waa beriga ah ayay kaamirada alkataa'ib qabatay dagaalyahanada mujaahidiinta oo si saf ballaaran ah ugu ruqaansaday xarumaha ciidamada gorgor oo ay tababartay dowladda turkiga ciidamadii halka ku sugnaa ah markii ay arkeen xajmiga weerarka ayay ku nagaan waayeen xerooyinkooda waxaana inta badbaaday ee u carartay xeryaha ciidamada shisheeye ee ku sugan nambar lixdan dagaalka waxa uu sababay sida muuqaalka aad ku arkaysid in dhammaan xerooyinka laga qabsado ciidamada gorgor iyadoo askarta firxanayana lagu baacsanayo dhabbaha laamiga ah iyo beeraha ku hareeraysan magaalada جند الطغاة تهاب من تكبيرنا وسيوفنا سلت على الكفار
muuqaalka ay baahise alkataib al akhbaariya ayaa muujinaya haraadiga caleemaha jaadka iyo baakado sigaar ah oo ay isticmaali jireen ciidamada dowladda federaalka taas oo muujinaysa anshaxumadooda dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa gudaha u galay saldhigga booliska sabiid iyo xaafadaha magaalada iyagoo si buuxdo gacanta ugu haya dhammaan goobaha muhiimka ah ee sabiid قد فقدناه وما نرضى بذل في الحياة وعاري
qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu muujiyey sanad ciidan oo ballaaran oo lagu furtay dagaalkii sabiid kuwaas oo ay ka mid yihiin tuutaha ciidamada baaluutooyinka qoriga r b g-ga qasnado iyo sanaadiiq rasaas ay ka buuxdo qoryaha dhashiikaha dabajeexa iyo faalka قسما ستحكمنا الشريعة جهرة ويشع حكم الله بالأنوار
dhanka kale alkataib al akhbaariya isla maanta waxay baahisay muuqaal laga soo duubay maanta oo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegnayd sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga milaadiguna ay ku beegnayd sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo shan iyo labaatanka degmada tawfiiq ama masaajid cali guduud magaalada ayaa waxaa muuqanaya in ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula wareegay maalmo ka hor muuqaalkan oo wax ku dhow saddex daqiiqo soconaya ayaa lagu arkayaa xaafadaha masaajid cali guduud oo ay dhex marayaan ciidamada mujaahidiinta iyagoo wata raayada tawxiidka waxaana muuqanaya bacaadka ay caamka ku tahay masaajid cali guduud muuqaalkan waxaa lagu soo gebagabeynayaa kelimad uu jeediyey nabadoon cabdullaahi cali caraay naqiibka beesha warsangeli oo ku dhex sugan masaajid cali guduud أولا إلهي بقى مهاد إسكالي نقدر مسلم إن شاء الله تعالى جهات كنا وحجي الحمد لله ثم الحمد لله ما أنت وحن فجوبا فقي عربي أي أنت هاجنا هاي وهذا كهر علي يقول له أو كهضري أو أو بتغانا سو كتاب إلهي بتغانا من إيش محاذون الوجود أو بتغانا هو ولد وبدو أو كتمي ما أنت ما جو هذا توحيد كذا شرن وحن كسوها الله وحرقي عربي وهذا ساعة أنت هاجنا هاي هذا كهرنا محاذر قيم وعن كذا جمي حق متضوعين تاني وهر تاجر haddana insha allahu tacaala barti baan taaganahay ilaahayna mataqaana asaga baa noo sheegay in ciidankiisu guul- guulaysaayo wa ina juldana lahum lghaalibuun ilaahay baa yidhi ciidanka allah ayaa guulaysaaya imtixaan yar muslimiinta waa la soo marsaya imtixaan waa laga yaabaa waa- wax yar waa la soo maray wax aan qiimo lahayn laakiin maanta gaaladina waa laga celiyey cadowga wuu jaban yahay maasha allah ilaahay baa si kastaba ha ahaatee muuqaalkan ayaa burinaya sheegashada xubno ka tirsan dowladda federaalka oo ku hadaaqaya in ay mar kale gacanta ku dhigeen masaajid cali guduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markaana ku soo dhowaada xubinta soomka iyo caafimaadka iyo doctor maslax waana xubintii ugu dambaysay
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee isku soo noqod wanaagsan waa xalaqaadkii aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhegeystayaasha muslimiinta ee sooman hadduu allah qadaro waxayna qayb ka tahay xubinteenii caafimaadka oo ku soo aaday bishan ramadaan xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa faa'iidooyinka soonka laga helo bisha ramadaan ee bishan ramadaan tusaale ahaan haddaan soo soonnay aan dhammaysanay maxay tahay faa'iidooyinka laga helo insha allahu taala halkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa ee waxaa muhiim ah marka in dadka muslimiinta ee soomaya bisha ramadaan ama sooman ay fahmaan ee cibaadada rabbi ee uu nagu waajibiyey gudashadeeda bishan marka laga soo tago ee balse dadka ay muhiim tahay inay ogaadaan ee in faa'iidooyin laga helayo naf ahaan ee soonka ay aad iyo aad ugu jirto faa'iidooyin ballaaran dhinaca caafimaad ahaan marka loo eego ee haddaba waxaan halkan kusoo gudbinaynaa faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah oo aan ka helayno ee gudashada bisha ramadaan insha allahu tacaala kow waxaa ugu horeeya ee, dib u cusboonaysiinta dheefshiidka ee, waxa uu jirkeena uu siinayaa soonka awood dabiici ah oo uu isaga ee, xaaladaha qaar jirka isku daweyn karo islamarkaana ee, kaga hortegi kara cudurada sida isaga oo adeegsanaya jirka habdhiska difaaciisa haddaba marka ee, cilmi baarisyo dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in soonku saddex maalmood gudahooda qofka kaga caawiyo dib u soo cusboonaysiinta iyo nadiifinta habdhiska difaaca gebi ahaantii isaga oo aana wax daawo ah adeegsan qofka labo ee, ka hortagga ee, cudurada jirka ee, ayuu sameeyaa soonka ee, jirka nasashada iyo dabaca badan ee uu helo xilliga ramadaanka iyo sidoo kale ka fogaanshiyaha caadooyinkii xunxunaa ee isticmaalka sida daroogada ka mid ahayd waxa ay jirka ka caawinayaan inuu nasto waxa ayna saameyn fiican ku yeeshaan awoodda uu u leeyahay jirka inuu cudurada iska difaaco saddex xoojinta maskaxda ee cilmi baarisyo xeel dheer oo la sameeyey caafimaadka soonka u keeno jirka ayaa lagu ogaaday inuu xoojiyo shaqooyinka kala duwan ee maskaxda islamarkaana wanaajiyo u fiirsiga iyo deganaanshiyaha maskaxda aadamaha taas oo sababteedana ay khubaradu ku sheegeen in curyaha loo yaqaano neurotrofic oo ah nooc brotiin ka mid ah oo maskaxdu ay sii deyso oo la falgalo unugyada neerfeed ee qaybaha kala duwan ee maskaxda hoojiya xusuusta islamarkaasna maskaxda u fududeeya waxbarashada iyo awoodda garashada afar tamarta oo kororta ee soonku waxa uuna siiyaa jirkeena ee waxa aanu si weyn ugu dhiirigelinaa inuu is-cusboonaysiiyo taas oo suurtagelisa in xilliga soonka ay dhacaan isbedelo hormono oo si weyn u caawiya in jirka uu helo xaddi badan oo ah tamar ka caawisa inuu dareemo firfircooni iyo nolol dheer oo diiran shan miisaanka oo dhaca ee sida cid kasta garan karto in cuntada oo la iska yareeyo ay keento miisaanka oo dhaca oo weliba sida ugu habboon caafimaad ahaan u dhaca sidaa awgeed marka ee xilliga soonka waxay u badan tahay in qofka uu miisaankiisu isdhimo ee arrinta xiisaha gaarka ah lehna waxay tahay ee in soonku aanu miisaanka oo keliya dhimin balse uu sidoo kale gubo xayr badan ama baruurta ama dufanka ee ku aruurta jirka meelo ka mid ah lix faa'iidooyinka bisha ramadaan uu leeyahay caafimaadkeena ee waxaa la ogaaday inuu soonka jirkeena sunta ka saaro ka sifeeyo lana soo daayo dheecaano hormones loo yaqaano kuwaas oo la yidhaahdo indorfinis oo u fiican jirka maskaxda ee farxadda maskaxda welwelka ee qofka ka ilaalisa ee walbahaarka faraha badan iyo faa'iidooyin kaloo badan ay u leedahay jirka bani aadamka toddobo waxaa hoos u dhacaya ee baruurta jirkaaga eena soonka wuxuu yareeyaa kolesteroolka iyo baruurta jirkaaga ee oo ay keento xanuuno fara badan sida dhiigkarka macaanka eena stroga ama dhiigga oo maskaxda ku furma ama murqa xanuunka wadna xanuunka baralaiska waxa loo yaqaano iyo ugu dambeyn maskaxda oo dhiig ku furma sideed soonka wuxuu u fiican yahay halbowlayaasha dhiigga u qaada ee xibnaha muhiimka ee jirka ee xididada maskaxda iyo wadnaha keliyaha beerka waayo qofka marka uu inta badan sooman yahay waxaa dhiigga ku yaraada waxyaabihii qashinka ee dhiigga soo raacaya iyo weliba baruurtii markaasi oo xididada jirkeena dhiigga si fiican ayay u qaadayaan waxay gaarsiinayaan jirkii intii loogu talgalay in ka badan sababtoo ah sifaynta iyo firfircoonada badan oo ay heleen sagaal soonku aad waxa uu ugu fiican yahay dadka aadka u cayilan ama overweytka loo yaqaano ama baruurta badan leh waxayna helayaan inta bisha soon lagu guda jiro caafimaad fara badan iyo miisaan dhimis xoogan toban dadka caba ee sikareydka ama daroogada isticmaala oo aadkii aadka maaragtay ugu dheeraaday isticmaalkooda ee waxaa suuragala marka qofkaas inuu ka caawiyo soonka inuu gebi ahaanba uu hilmaamo daroogadii iyo wixii uu isticmaalayay maadaama uu maalintii oo dhan qofka uu sooman yahay oo sheygii uu qaban jiray mar kasta si gaar ah uu cabi jiray ama daroogadii maalintii iloobo jirkiisuna uu la qabsado markaas soonkaas halkaasina sigaarkii iyo daroogadii uu isticmaali jiray isaga daayo waa faa'iido oo dadkaas gaar u ah kow iyo toban waxaa kaloo la ogaaday beerku waa meesha dheefshiidka baruurta jirkeena iyo hilibka shiida loo yaqaano fat metabolism inuu bisha soo nasto marka waxaa ugu jira marka faa'iide badan beerka sababta culeyskii ku dhacayay hilibkii baruurtii iyo dheefshiidkii cuslaa ayuu ka nasanahay maadaama marka ay qofka inta badan aanan cunto badan cunaynin sidaasna uu marka ku helo firfircooni iyo caafimaad hor leh beerka insha allahu tacaala labiiyo toban soonka waxa uu isku dheelitiraa cuntada iyo biyaha ee wuxuu samaynaa waxaa la yidhaahda balanced food and fluid intake sababtoo ah aad iyo aad bay muhiim ugu yihiin isku dheelitirka cuntada iyo biyaha ayuu sameeyaa bishan ramadaan saddex iyo toban faa'iidooyinka ayaa ka mid ah ee hormoniska loo yaqaano endorphins ayaa jirkeenu wuu soo daayaa oo dhiigga la raaciyaa xilliga soonka haddaba marka dheecaanadaas waxay firfircooni geliyaan inuu fikiro jirka ama farxad badan uu la yimaado ama farxad badan uu ku abuuro maskaxda uuna u fiican yahay maskaxda qofka halka ay gaalada ama dadka naan muslimiska ah si ay farxad iyo maskax fiican u helaan ay ka raadiyaan alkolada iyo dragska iyo daroogada kuwaasoo nafta halliga ama qofka naftiisa halis geliya ama ay isticmaalaan horumaankan oo la sameeyey oo si oo sanaaci ah loo farsameeyey gacanku samayn ah indorfiniska si uu marka u helo gaalka farxad oo marka murugada uga baxo oo ayuu marka indorfiniskaas oo gacanku samayn ayay u isticmaalaan si farxad iyay u helaan markaasi firfircooni maskaxdooda bal u fiirso marka marka gaalkaas waa uu iibsanayaa hormoonkaas ayuu soo gadanayaa adigana ilaahay baa kuu fududeeyey waxaad ka helaysaa ajar iyo mataqaanaa farxad intaba waad ka helaysaa iyo caafimaad waxaad ka helaysaa hormoonkii si natural ah dabiici ah ayuu ilaahay kuu siiyey soonkaas ayaa laguu siiyey marka aad iyo aad waa nimco ilaahay uuna siiyey marka walaal u fiirso nimcadan marka allahna siiyey waa inaan ku shukrinaa oan ka faa'iidaysanaa runtii waa arrin aad iyo aad qaali u ah ninkii fahmaayo waxayna ka mid tahay nicamka tirada badan ilaahayna siiyey oo aan dadka inta badan wada fahmaynin afar iyo toban waxaa kale oo intaasi dheer in caafimaadka beeryarada uu kor u kaco arrintaasina waxay ka hortagaysaa in muddo dhowr bilood ah inuu aanan qofka ku dhicin cudurka macaanka haddii uu halis u ahaa ama musharax u ah cudurka macaanka waxaa dhici karta marka qofkan caafimaadkiisa beeryarada inuu bishan sooman oo ramadaan uu fiicnaado yacni uu nadiif noqdo marka ka hortagay u noqoto cudurka macaanka oo imaan lahaa inuu markaa qofkan ka dafciyo marka waxaa ka mid ah marka faa'iidooyinka soonka uu leeyahay jirka qofka uu leeyahay maadadan loo yaqaano ma aragtaye beerkaa nadiifiso ama beeryarada inuu qofka helo aad iyo aad bay marka faa'iido badan u leedahay in markaasi bishaas ramadaanka laga faaida shan iyo toban sidoo kale bisha barakaysan ee ramadaan waa bisha keliya ee uu jirka aadamuhu uu helo nasasho ku filan waxaana qofka bishaasi sida wanaagsan uu u soomo la imaanaya firfirconi iyo caafimaad wanaagsan marka bishaasi ay dhammaatana qofka waxaa laga dareemayaa farxad iyo jirkiisii oo isku dheelitirmay qurux badan iyo maaragtay caafimaad iyo jirdhis wanaagsan lix iyo toban haddaba marka waa inaynu ka faa'iidaysanaa bishan sida cibaadada iyo haddii ay tahay dhinaca caafimaadka labadaba cibaado ahaan iyo caafimaad ahaan waa inaan ka faa'iidaysanaa insha allahu tacaala saynisyahanada ama dhaqaatiirta khubarada caafimaadka ayaa sheegay in soonku faa'iido caafimaad u leeyahay bani aadamka sidoo kalena uu hoos u dhigo xanuunada ay ka midka yihiin beer subaga ama kolesteroolka wax loo yaqaano ama dufanka beerka raaca ama cayilka badan xanuunada la xiriira dhiigga strooga dhiigkarka cudurada ku dhaca neerfiyaasha dareemayaasha cudurada ku dhaca maskaxda cudurada nafsiga ah ee dadka qaba iyo dhammaan ayuu u fiican yahay insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu noo qadaro bishan ramadaan inaan ka wada faa'idaysano insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaan maxad gaara u celinaynaa allah subxaana wa tacaala oo ina siiyey bishan khayrka badan leh ee wadata dembi dhaafka alla kacabsiga iyo naxariista oo ay dhammaan dadka muslimiinta ah ay wada dareemayaan bishan ramadaan insha allahu tacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa soonkeen iyo qiyaamkeen iyo sadaqadeen inuu ilaahay naga aqbalo sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan oo muslimiinta ahna waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay ka qaado intaas ayaan kusoo koobaynaa xubinteenii soonka iyo caafimaadka ee bishan ramadaan noo soo socotay halkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay madaxweynaha dowladda federaalka hadal qoraal ah oo uu diray donald trump ayaa jawaabo kala duwan laga bixiyey muxuu ahaa hadalkaas maxayna yihiin jawaabaha waxaa ka warramaya oo la socday cabdisamed cabdulaahi tan iyo markii ay soo shaacbaxday warqaddii uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud u diray lix iyo tobankii bishan maars aynu ku guda jirno dowladda maraykanka islamarkaana uu si liidata uga codsaday in maraykanka uu si bilaash ah kula wareego dekadaha gacanka cadmeed sida boosaaso iyo berbera iyo sidoo kale saldhigga balidoogle ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan shabeellaha hoose taas uu ku bedelanayo in xiriirka labada dowladood la wanaajiyo waa tan trump iyo sidoo kale dowladda federaalka oo labadooda xiriirkooda aan wanaagsaneyn waxaa soo baxaya jawaabo kala duwan oo ka imaanaya mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah kuwaasi oo ku maadeysanaya sida qiimobeelka ah ee dekadaha soomaalida uu xasan sheekh qaadashadooda ugu bandhigay maraykanka haddaan ku bilowno maraykanka qudhiisa madax hore uga tirsanaa dowladdaas oo uu ku jiro ergeygii hore ee maraykanka u qaabilsanaa arrimaha waxaa loogu yeero geeska afrika ninka lagu magacaabo beter farm ayaa wuxuu sheegay amaba uu ka dhawaajiyey in maraykanka aan la siri karin farm oo ka mid a siyaasiyiinta aadka ugu dhow madaxweyne trump ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa ekis wuxuu ku tilmaamay in maraykanka aan la siri karin wuxuu sheegay in arrintani ay cay ku tahay trump isagoona xusay in sanad kasta hal bilyan oo doolar uu maraykanka siiyo soomaaliya taas uu sheegay inay khasaare ku tahay canshuurbixiyaasha maraykanka xasan sheekh wuxuu inoo haystaa in maraykanka uu doqon yahay uu inoogu deeqi karo dekadaha muhiimka ah ee ku yaala somalilan iyo puntland oo aan isaga maamulin xasan sheekh oo sida muuqata aad uga murugoonaya guuldarada isdabajoogga ah ee ciidankiisa ku gaaraya qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya dagaalada ka socda ayaa u muuqda mid u qaylo dhaansanaya maraykanka islamarkaana uga bedelanaya dekada muhiima si kaalmada maraykanka ee dhowaan tan iyo trump markii uu yimid uu u jartay loo soo celiya amaba uu yaraan kaalmada uu maraykanka siiyo ciidanka dowladda federaalka lasii kordhiyo dhanka kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ciise cawad ayaa isagana arrinkan si adag uga hadlay wuxuuna ku tilmaamay mid liidasho ku ah dadka soomaaliyeed isagoona sheegay in arrinkan uu xasan sheekh uga gol lahaa si loo soo celiyo xiriirkii ee ka dhexeeyey maraykanka iyo sidoo kale ee dowladda federaalka kaasoo si wanaagsan aan u socon tan iyo markii uu trump ku fadhiistay xilka madaxtinimo ee dowladda maraykanka dhanka kale somalilan oo iyadana qudheeda arrinkan wax ka soo galaysa maadaama dekadii berbera ay iyadana ku jirto dekadaha uu xasan sheekh u bandhigay maraykanka inay si bilaasha ku qaataan waxa ay iyadana somalilan arrinkaasi ka bixisay jawaab adag wasiirka warfaafinta ee maamulka somalilan oo jawaab ka bixinaya warqadii gurguurta u diray maraykanka ayaa wuxuu ugu maamahay inuu yahay kaneeco timir fooshay oo ka welwelsan markii ay duulaysa in geedka timirta ah uu burburo waa kan wasiirka warfaafinta ee maamulka somalilan oo arrinkaasi ka hadlaya isagoona dhanka kale xasan sheekh iyo dowladiisaba ku tilmaamay mid sanadihii lasoo dhaafay oo dhan shisheeyaha ay caawinayeen haddana ay ku sugan tahay xaalad hubanti la-aan ah
waxaan leeyahay culayska warqadaa xasan leedahay wuxuu la mid yahay waxaa la yidhi kaneeco iyo geed timira ku fadhiisatay marka kaneecadii waxay istiri malaha culayskaaga geedku wuu xajin laayahayba arrimaad markay markaad duulayso uu dellaanta uu geedkuba dhacaa marka waxay tihi istamsikii linafsikii liannanii daa'iratun canki geedkii bay la hadlaysaa kane kaneeca geedkii timirta ahay ku fadhiisatay laakiin waxay leedahay waan duulayaa geedii timirtiihii yaanad kala dhicinaysa xaji intaan duulayo horta warqada xasan sheekh kaneecadaa timirtaa la hadlaysa ee ka duulaysa tiri waa kaa duulayaa isxa jirta culays ka duwan ma yeelanayso saanu qabno waxaananu soo jeedin lahaa maanta waxa farihii ka baxaya waddankii soomaaliya loodhan jira khaasatan caasimadiisii muqdisho ayaa maanta xasanoo farahaagii ku burburaysa oo ka baxaysa dowladnimadii soomaalida aad halkaa madaxda uga ahayd baa xitaa faraha inay ka baxdo laga walaacayaa afartan sanin ku dhow baa marna ugandhiisku ku ilaalinayay mar etoobiyaanku ku ilaalinayay mar jabaniisku ku ilaalinayay mar ruwandiisku ku ilaalinayeen oo dowlad noqon kari weyday maanta oo u dambaysay turki baad magansanaysa aad leedahay shabaab baa iga qabsanaysa xamar haddaan idii soo gurmanood amnigii la wareegin
su-aalo badan oo dhanka juqraafiga iyo siyaasadda la xiriira ayaa waxa ay ka dhalanayaan safaro kala duwan oo xasan sheekh dalka dibaddiisa ugu baxay kuwo imaaraadka mas-uuliyiintooda ka mida ay ku yimaadeen muqdisho maraykanka oo warqaddii soo shaacbixiyey iyo xilligii loo diray tusaale tobankii maars abuu dubay waxaa safar ku tagay xasan sheekh maxamuud lix iyo tobankii maars waa warqadii xiligii uu u diray xasan sheekh maxamuud maraykanka uu ku codsanayey in dekadahaas soomaaliya ku yaala gacanka cadmeed ay la wareegaan dhanka kale booqashadii annahyan uu ku yimid sagaaliyo tobanka maars magaalada muqdisho safarka madaxweynaha ee ankara uu ku tagay toddobiyo labaatanka maars warqadda tarahm qudheeda loo diray oo iyadana soo shaacbaxday sideed iyo labaatankii maars isku soo wada duubo arrimahan oo idil waxa ay imaanayaan iyadoo dhowaan xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu safar deg deg ah ugu ambabaxay wadanka turkiga kadib markii ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin ay qabsadeen magaalada masaajid cali gaduud ee degmada towfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe xasan sheikh oo ku sugan magaalada cadale ayaa u duulay dalka turkiga si uu kaalmo uga helo dowladda turkiga amaba ay uga caawiyaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo sii kulaalaya magaalada muqdisho xasan sheekh markii uu tagay turkiga sida caadiga ahba laguma soo dhoweynin maqaam madaxweyne waxaana markii ugu horreysay uu waddankaasi ka degay laga qaybgeliyey kulan uu ordogan madaxweynaha turkiga u qabtay madax diimeedyada yahuudda iyo sidoo kale nasaarada kulan casho ah oo loo qabtay baadariyaashaas ayaana xasan sheikh uu qayb ka noqday halkaasi ayuuna kula casheeyey yahuuddii iyo sidoo kale nasaaradii madaxdooda arrinkani waxa uu keenay hadalhayn badan iyadoona baraha bulshada ay qabsadeen sawirada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka oo wax ku agcunaya nimanka madaxda ka ah diinta yahuudda iyo sidoo kale diinta nasaarada oo baadiriyaashooda isagoo wax la agcunaya si kastaba xasan sheekh turkidu wax natiijo ah ilaa iyo hadda kama uusan soo helin oo wax ballanqaad oo ay u sameeyeen ma jirin markii laga reebo in casho ay la siiyeen madaxdiimeedyadii nasaarada iyo yahuudda arrinkaasuu runtii liddi ku ah xasan sheekh mararka qaar hadallada uu ku hadlaya ee ah inuu yahay nin diinta wax ka yaqaana فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareesyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي